gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta jowhar cabdulaahi xuseen sheekh say ayaa codsi ku aadan dhismaha garoomada kubadda cagta shangoole iyo xasey kumaari uu u gudbiyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe gudoomiyaha ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la dhiso garoomada kubadda cagta ee magaalada jowhar oo ay xilligani baahi u qabaan dhalinyarada ku nool magaaladaasi idina u ballanqaada labadaas garoon hadduu ilaahay madaxweynahana isagana waxaan ka codsanaa in garoonka xeendahab xataa loo helo rooga haduu ilaah yiraahdo ama gacmo wadajir bay wax ku gooyaan rajoor iskaashata makufta ay ahayd maamaha dheheysan waa jirtaa kooxaha shacabka rajohar ayagana haduu ilaah yiraahdo xindaabkaas waa sameysan karan haddaan isku duubnaano isku duubnimadana wax weyn waaye ayagana garoonkaas ina sameysan waa waa wacyigelina hal roma oo roma ee hal maal lagu dhisin caasimada talyaaniga hal maal laguma dhisin anagana garoonkan waxaan hubaa haddii loo tarfaxeeto in hay-adaha oo iska dhaafi karno anaga ilaan rajohoraan nahay intaasoo qoysa ka kooban yahay xataa aniga shakhsiyadeyda kooxaha an maamulo kooxaha an maamulo abo waxay ay noqon karaan weeraan lix boqol ama sideed boqol lix boqol kooxdii loo diro kun buluketi shaqaweyna qabanaysaa marka in laysku duubmo wax weyn waaye waa laga shaqey karaa intaas fikirka dhaqaaqa talaab in la qaada bisaa dhime maahina waxaasoo waxaasoo dhan waa waa sameyn karnaa waxaan faraa dadka reer johar gacmo wada jira wax ku gooyaan garoonkan waan dhisi karnaa waxaana lagu yaqaanaa sboorti haddana in loo dhaho sboortigii degmada johar waa dumay idinka idinka idinka beeni karo idinkaan rumey karo wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waaga mahad celina isagana koobkan hadda uu noo qabtay labo midda labaad i o m edana aadaan u taageersanahay shaqadoon sidoo kale sida ay la shaqeeyeen laba iyo toban maalin dhalina adduunka ayakana koob ay ku aadiyeen way ku mahadsan yihiin sharaf iyo nidaamuu noogu dhamaaday waxaan ka codsanahay hay-adaha kale waxaan aan meesha ka marneen ganacsatada reer joore wax walbo ganacsatada iidan wax walbay sameyn kartaa ilaa lacag dhaqaalo fiican way haystaan hormuud iyo somtel iyo maxay dhahaan somnet saddexdaas shirkad ayagana in ay kooxahan oo ka dhisan degmada in ay min laba koox min hal koox oo maalgelin karaan ay qaataan dhalinyarada danaynaya isboortiga ama kubadda cagta ee ku nool magaalada jowhar ayaa baahi weyn u qabaa in loo dhiso garoomada taas ayaana keentay in gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta jowhar uu codsi u gudbiyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle